aadan jaamac diiriya magaaladan dhammaajaaley laba ceel bay lahayd ceel xaggu ahaa ugu dima isagoo dhan bu banka ku dhex dhacay magaaladan waa magaalo weyn dad badan baa ku nool halkan ceelkaa u nool marka halkii ceelka ahaa awal ahaantaas madooba buulada ka cabaysaa naga dilaacdo oo meeshaasaan baahi ka qabnay iyo wota kiyoskaas oo laga dhaansanaya buulada ay ka dhaansanaysa dadkii wota kiyos ka dhaansanayay dadkii wota kiyos ka dhaansanayay waad aragtaa hadda intuu ku soo guura haantaan sidii bayabka ugu jiraan baa nooga dhaba haantaan daboolkii baa ku dhacay kor ka saarnaa guduhu u dhex yaallaa haddii la dhaha laga soo bixiyana biyaha meel lagu leexinayo ma leh wakti kulula waa lagu jiraa laba saacadood ka badan biilaan marka dhibkaanada iyo codsigaanada maxaa waaye waa biilaan maxaanu ka codsanaynaa dawladda countigaan ka rabnaa inay dhammaajaalay soo fiiriso wararkan aad naga gaadhsiiso kan meeshaad waa artaa adi naftaada waa aragtaa saayid waay lo iyo geel iyo adhigo waa babelashin badan baa magaalada saaran dad badanoo wajeer ka soo guura ku soo guuray looleyraa wajeera intay cabta ama madheera ka imaatay marka babeleshinkeed wax laisu weydiin in ay wax emergency ah oo haamo ay noo keenaan sababtay tahay dadka o dhan hadda biyahan buu cabbayaa buulada kulli hadda biyahan cabbaysaa biyihiina maxaa dhex yaallaa shamiindi iyo dhagxa iyo biro kor kaga fuuqayn baa dhex yaalla iyo qashin saa daboolkii baa ku dhex dhacay kor ka saarnaa marka dadka naftiisa khatar bay ku jirtaa ruux bini'aadan ahna wuxuu qaado oo wax iska yar wasaq uma gegsan karo
dhib badan baan aad u qabnaa oo baahi biyo ah waxaan u malaynayaa aniga waxaan nahay abaratorka motoorka nahay motoorka hadda ninkan wuu soo socdaa uu yidhi annagu dee nin qof nool baa naf gaadhsiiya motoor motoorka hadda noo yaalla waxaan u malanaya waxaa weeye gacan kuwad markaan kicinayo waxaa weeye labaatan daqiiqo oo kalean la xarbinayaa markii maaragtay shaqada biyaha aa saarto ilaa shan iyo toban daqiiqa ama labaatan daqiiqa oo kale biyaha maqnaanayaan wata kuyus biyo la saara ma laha haantii daboolkii o dhan baa ku dumay berihii dhagixii wasaqdii wixii oo dhan gudahay u galeen barbaroshamkana kolley waad aragtaa indhahda ad ku aragtaa meel walba o dhan baa laga imaaday xilligaa la joogana waa wax muuqda oo ummadda dhan u muuqan kara weeye waa xilli aad u adag maalin gelinkeed baa sheegaya toban daqiiqo biyola-aan laguma noolaan karo runtii markaan sheegno aad iyo aad iyo aad baan yaan u tacaabaysannahay xagga biyaha dhibka koowaad waa biyaha magaaladan hadday ay biyo jirin horta nolol ma jiraan biyo la'aan waa nolol la'aan waxaan maanta ku tiirsannahay hal injin oo old ah injinkan waxaa la sameeyey labadii kun iyo labaiyo tobankii wuxuu shaqaynayay muddo kow iyo toban sano ah kow iyo toban sano bulshada intan la eg colayskan le xoolahan saddexda nooc iskugu jiro iyuu saafgaraynayay iyo dadweynaha ku xeeran waxaa moodaa inuu wakhti badan u qaatay hadda shidaalkii buu hoos ka daadinayaa dhiiselkii buu qulqulinayaa maalmaha qaarna uu iska damaa oo waxaa la dhahaa ceelkii maanta u fadhiistay maalinna wuu noo kacaa alxamdulilah hadda waa anta wuu noo shaqaynayaa laakiin meeshii biyihii lagu istoorgarayn lahaa ee lagu shubin lahaa haamihii yaama yaa naga hallaabay haantii magaalada ka cabaysay ma horey jabtay waxaa noo soo haray hal haan oo la dhisay waagii haantii dhexday ka hallowday oo ka dulduleeshay biyaha maarata ka muusinaysay haddana unfortunately waxaa ku dumay dhagaxii kor ka saarnaabaa haantii ku dumay ood moodaaba inay gudaheedoo dhan wasaq tahay haddii biyihii meelkaa loo leexin lahaana meel loo leexin ma laha marka baahida biyaha aad iyo aad bay noo haysaa dad badanna way nagu soo guureen oo meelo kala duwan ka imaaday waxaan codsanaynaa in maaragtay arrimo deg dega oo xagga biyaha in nalala soo gaaro waxaan codsanaynaa inay magaaladan layd loo sameeyo oo biyogelin la seeyo oo waxyaalo fara badan oo magaalooyinka ay leeyihin magalada waa magaalo weyn magaaladu waa magaalo weyn say u foolxun tahay ma yara magaala annaga baahida aan qabna waxaa waa taangigaas iyo ceelkaas heejadan waan joognaa waxaa u malayn taangi maxaa lisay toddobaatan iyo siddeedii ilaa saacaddan wax taangi oo haanta maxaa weeye maanta wax dhex yaalla wax kaban kar biyo ma leh wax cabbi karana ma leh maxaa noogu tiran dararka lagu cabo hadda indhahaga maxaad ku artaa beebka taangiga ku jiro